asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu islaamiyaal warbaahin islaamiga alfurqaan iyo dhammaan howlabeenadeeda kala duwan iyo dhegeystayaasha idaacadda ku xirantaba salaan kadib haddaan ra'yi ay ka dhiibto ee muuqaalkii maanta ay baahisay alfurqaan kuna saabsanaa ee kadeedka ka taga magaalada muqdisho runtii waxaa dhihi karaa ee maanta dhibaatada ka taaga magaalada muqdisho heer waxa ay gaartay ee caqliga bilaadanka usan suuraysan karin sagxadda in lasoo taabtay heer waxay maraysaa in meesha ugu dambeysay salka ahayd lasoo taabto oo meel dambaan loo carara oon la fiiriya aysan jirin waa la wada soconaa in xashan maxmuud ee ummaddii uu kadeeday ee wax walba uu caqligii bilaadanka saliimka ahaa uusan suuraysan karin inuu sameeyey in uu xaraashay hantidii caamka ahayd ee ummadda lahayd baddii berriba iyadoosan xataa uusan ka tegin dadkii amwaata ahaa oo dhulka hoostiisa ku duugnaa oo macaashii iyo doolarka raadiya saasoo tahay xasasha maxmuud waxa uu soo qaaday gulufkiisii ugu dambeeyey ee ah in uu mijaxaabiyo waxa ugu dambeeyey ee soomaali haysato uusan hal sintina ka tegin sida khudbadiisana laga dheehan karo habihii hore maxaa la dhihi jira jeediyey in xataa qofka shaaxa cabaya uu ka rabo canshuur horta nin hankiisa inta ka dhow yahay maaha waa nin wax walbo oo la suuraysan karaa kasoo tallaabay ummadda muqdisho maanta ku noolna waxay guranaysaa mirihii qaraaraa ee xasan maxmuud iyadoo la odhan karo wax kaloo haray oo maanta lagu badbaadi karaa oo hanti looga badbaadin karaa xasan maxamuudna aysan jirin sidaas ay tahay waxaan raa'y ahaantay waxaa looga bixi karaa dhibaatadan maanta taagan ee ummadda ku habsatay in ilaahay uu noo soo saaro imaam caadila dowlad caadiladna ilaahay noo dhaliyo hantida ummaddana ilaalisa danaha guud ee muslimiintana wada ilaalisa hadaladii uu jeediyey xasan maxamuud habee hore waxay ka markhaati kaceen ee bannaanka dhigeen khudbaddii uu jeediyey ama waraysigii warbaahinta islaamiga alfurqaan ee bahisay ee la yeelatay sheekh cali maxamuud uu sheekha ku sheegay in xasasha maxamuud uusan cafinaynin dad iyo dunyaba waana aragnay in xasan maxamuud uu ka markhaati kacay ee waraysigii sheekhdheere uu maxaa la dhihi jiray ku sheegay in xitaa qofka shaaxa cabaya uu lacag ka rabo marka haddaan fariintan oga faa'iideysto fursaddan haddaan ka faa'iideysto maamulka islaam islaamiyiinta ama jihaadiyiinta waxaan oran lahaa wain istansaruukum fi ddiini facalaykum annasr wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya waxaa ka jira dhaqaale burbur aad iyo aada u baahsan oo saameeyey bulshada guud ahaanteeda gaar ahaan dhaqaale burburkaas haddana yacni ku kooban magaalada muqdisho oo dadkii waxaan ognahay bulshadii oo iisheegad ayaa xoogsanaysay in badan ay ku shaqaysanaysay kuwa ganacsiga ha ahaado kuwa kale iisheegadi ha ahaado bulshada qeybeeda kala duwan ah haddana ayadoo sidaa tahay in dowladda hadda ku sheega markaasi iyadana isku daydo inay yacni kistii ummadda markaasi ay haysatay oo yacni oo u furnayd dhaqaalaha yar inay haddana gacmaha la sii gasho oo yacni la qeybsato oo ay rabto waa wax yacni ay naftarkeeda u geynaysa baahi sababtoo ah furimaha dagaalkaasaan ognahay waxaa ka socday dagaal ayaga iyo iisheegadii xarakada ay ka dhexaysay haddana sida ay tahay haddii dagaalkii furmaha laga soo jabay oo hubkii markaasi oo yacni ii sheegaday meelaha dowladaha gaalada oo yacni kusoo taakulaysay in hubkaasi laga qaato haddana ciidamadii oo mushaarkoodii ay bixin jireen in badan kuwaasi oo dowladaha gaalada yurub ugu horeyso haddana yacni waxaan ognahay in haddiiba dhaqaalihii qoladaasi ay ka daashay bixinteeda oo yacni awood u weysay in dhaqaalahaasi laga qaado ummadda muslimiinta soomaaliyeed sida uunbaa naftarkiisa ku caddaayay afkiisa xasan gurguurte waa wax la ogyahay waxaana u keenay baahi aada u daran oo hayso un waa taan ognahay horey waxaa loo sameeyey oo ay u sameeyeen in qabuurihii la faago oo dhul dowlo la dhaho in dhulal oo muslimiin ay degan yihiin oo la burbiyo dhul dowlo la dhaho oo lasii iibsado in waxyaabo badan lasii sameeyo maalin dhaweyd hadduu dambeysay waa tii canshuuraha ii sheegadii bajaadleyda lacag lagu soo kordhinayay waa tii baada hadduu dambeysay laba maalin ay suuqa baqeeraha ku xiran tahay waxyaabahaas dhan baahi bay u geysay marka ummadana waxaa dhihi lahaa ha fahanto yacnii cidda danteeda wada iyo cidda danteeda aysan wadin ha fahanto lacagteedana yaysan ku bixin meel ay ahayn meeshii shariga u jideeyey lacagteeda yaysan ku bixin isgaarsiintana kolley ayagaa damaanad qaaday lacagta ummadda waxaa looga baahan yahay inay xafido intaasaa codkayga kusoo kaawaya asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ni horta waa dareemi karnaa dhibaatadana maanta oo ka taagan xaalada adag oo maanta muqdisho micnaha isha adi wax kastay soo fikirayaan kan bala canshuura kan bala wax kasta hunguraa ka galaya micnaha marka walaahi wax aada u dhibaato badan waaye iyo wax laga dama karo marka waxaan leeyahay dhibaatadan maalin kastoo ka taagan in laga bixi doono marka ilaaha idankiis dhib male wax kastana waa iska dhammaanayaan marka dhulka islaamka oo la maam oo maamulaan iyo dhulkan kale aa soo gasha isku mid maan hadda kahor gabaarayaa wada jiray dhankaas markaa ka shaqeeyo hal canshuura meel aan kusoo dhiibaa ilaa iyo meela ayaga ka tirsanaan ku tegi jir ma fahanti inta laakiin marka baawarta afkuy soo gaaraan ilaa muqdisho dhowr lacag ay ku imaadaan waa la dareemi karaa dhic kufsi liifgaraacid wax kasta yacni kusii dheero marka wax aada u dhib badan waaye marka waxaan leeyahay dhibaato kastan waa wax laga bixi waa soomaan marka halkan baashe ma joogeysi marka dadka waxaa le isburaarijiya oo fadhiga ka kacay cadaadiis kale inuu ku hayo ka bidbaxa okay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aragtida intaasaa ka dhigtay